waxa waxay ku saabsan tahay warqadu bangiyada lagula hadlayay waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad soomaaliyeed shacabkii ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaaho marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay dhowr cabasho oo caynkaasa baa noo yimi annagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe ogolaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado waa garta marka cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kayrul sharciga ku ku shaqaysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadanu ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin shirkadaha laga hadlaya ama dadka laga hadlaya waxa weeye dad aan liisan ka haysan bankiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga samaynayaan waad fahantaan umalayna waa garta marka shirkadahaasi magacyadooda ma nala wadaagi kartaan ama tira ahaan intaad ka warqabtiin hadda ama waxaad ka ogtiin intaasi ka dheeri ah wallahi ma naqaan ma naqaan tiradooda ma naqaan xitaa magacyadooda ma naqaan runta haddaan kuu sheego waayo wax xidhiidha lama lihi lama lihin de dad gana license naga bangiga dhexe ka haysta maaha ama xidhiidh la leenahay qanuuniya waa un cabashadaa un baa na soo gaadhay dadka soomaaliyeedna markaa inaan uga digno waa ayaa dee waajibkaygu ahaa dabeedna maamulka guud ee bangiga ayaa qaraar ka soo saaray inay bangiyadana uga digaan dadka shacabkaana loo sheego inaan dadkaa faa'iidada u ballan qaadaya aanay marka hore ka haysan shati bangiga marka labaadna guud ahaan inay halis badan leedahay in laga ganacsado lacagaha qalaad waxay u baahan tahay aqoon gaara iyo dad maarayn yaqaan halista ku jirta kadibna sharci ula inay ka shaqaystaan wax ma aha qofka la odhan karo ilaa ilaa faa'iidaad helaysaa ee lacag keen waaya waxaa jirta waata waxaa jirta suuqyada caalamiga ah dowladaha ka jira maraykanka yurub meelo badan oo kamida kenyada xataa hadda dariska la-ah soomaaliya way jiraan dad ayaa lacaga gashto shirkadahan lacagaha kala xaxawila ama kala sarifo kadibna faa'iidooyin ayaa lagu helaa waayadii ugu dambeysay way soo badanayeen dad badan lacagahooday geliyeen marka haddii khatartan hadda aad aragteen maxaad horey ugu arki weyseen oo xataa inta aysan badanin loo qaban waaye hadda ilan dhaqaalo badan ayaa la geliyey waxaanu ka hadlaynaa ma aha dad lacag iyagu leeyihiin ku ganacsanaya qofka soomaaliga ahi waa u xor inuu lacag uleeya ku ganacsado xataa shati uma baahnid haddii aad adigu lacagtaada ku ganacsanayso oo aadan cid kale involve garaynayn haddii aad lacagtaada sarrifayso suuq ka sarrifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aad lacag dad kale sarrifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashi jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqa aad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysaa yahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa habmaaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku dee si khayralcaqli khayralsharciga ku shaqeeyey haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen waajibaadkana saaran bay kamid tahay inaan ka digno laakiin kama hadlayno xawaaladaha iyo shirkadaha kale ee aad sheegtay oo hanti iyagu leeyihiin sarifta ama marba lacagta qaabkay u baahan yihiin u bedesho maaha wata waxaa jirta in shirkadaha ayaguna lacagaha qalaad ama isu kala dira ama gudahooda ku shaqaysta qaarkood waayadan lagu xaglinaya xataa inay ka dambeeyeen buuqa lagu furayo shirkadahan ganacsi amaba hadda xarumahan la furayo ganacsiga ee lacagaha lagu kala iibsanayo soomaaliya gaar ahaan muqdisho marka ma la dhihi karaa idinka laftarkiina ganacsiga iyo tartanka u dhexeeya waad ka madax banaan tihiin ha bankiga dhexe cidna cidna gaar ah lama jiro ama dhinac ma siiyo ganacsatadana dhexdhexaad buu yahay laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa haddii shirkadaha ganacsiya aad ka hadlaysa ee ama baananka ama xawaaladaha licen bay uhaystaanba adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkeeda oo dhan licen bay uhaystaan waa dad ka sharciyeysan bangiga dhexe laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa ha laakiin ayagay iskula jiraan tartan ganacsiyo xaggaasi ma laga yaabaa idinka qudhiina inay culeys idinka soo saareen ama ay yidhaahdeen waa inaad la hadashaan amad ka xirtaan wax lamid a maya maya waxba kama jiraan cid nagala soo xidhiidhay bangiyada ama xawaaladaha gaarka loo leeyahay licenka bangiga ka dhexaysa oo arrintan nagala hadashay ma jirto dad shacaba soomaaliyeed oo xoolahoodii khasaare ku gaadhay ayaa qaarkood nala soo xidhiidheen laakiin ma jiraan shirkado kaleo nala soo xidhiidh